habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington waa fiidnimo sabtiga tobanka bisha disembar sannadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o w somaali com afrikada bari saacaddu waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah fadhi uu yeelan lahaa aqalka hoose ee baarlamanka soomaaliya oo maanta u buuxsami waayey amaba u baaqday kooram la'aan iyo xildhibaanno soo jeedinaya in mudanayaashii aan ka soo daahirin fadhigii maanta sabab la'aan sharciga la horgeeyo
baarlamaan oo maarata u dhaartay dalkoodii inay iyagoo qaarkood magaalada jooga amaba ka maqan oo sabab la-aan maarata aan fasaxahayn inay ka maqnaadaan baarlamaanka waxay xataa noqonaysa anaga dad islaam aan nahay qofkaas xataa waxa uu mushaarka u qaadanaya xataa xaaraan noqonaya qofka baaqanaya ee kulamada baarlamaanka bilaa cudurdaar la-aan aan imanin in tallaab laga qaado
waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxda waddamada isbahaysiga naato oo sheegay inay ka walwalsan yihiin in dagaalka yukrain uu faraha ka bixi karo oo uu isku rogi karo dagaal dhex mara naato iyo ruushka barnaamijyadii sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan caawo kale aad nooga barateen ee martida mikrofoonka cawayska washington iyo qodobo kale marka horese warkii dunida tobannaan kun oo qof oo taageerayaasha mucaaradka ah ayaa isugu soo baxay caasimadda dalka bangaladesh ee dhaka maanta oo sabtiya si ay u dalbadaan in xukuumadda ay hogaamiso ra-iisul wasaare sheekh xasiina in ay iscasisho oo islamarkaana lasoo dhiso dowlad ku-meel gaad ah oo doorasho qabata ka hor sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka oo doorashooyinka guud ee dalkaasi ay u muddaysan yihiin sheekha xasiina ra-iisul wasaaraha dalkaasi bangaladesh iyo xisbigeeda talada haya ayaa markii saddexaad talada waddankaasi haya tan iyo sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii iyada oo markii saddexaad ee xidhiidha ay ku guulaysteen doorashooyinkii dalkaasi bangaladesh ka dhacay iyada oo intaasina ay jireen eedaha uga imanaya dhinaca mucaaradka waxaana marar badan meesha laga saaray dalabka mucaaradka iyadooo la sheegay in dowlad ku-meel gaadahi ay ka soo horjeedo dastuurka waddankaasi bangaladesh dadka mudaharaadaya ayaa buuxdhaafiyey wadooyinka magaalada caasimadda ah ee dhaka iyaga oo dadkaasi mudaharaadayeyna ay ku dhawaaqayeen hal kudhigyo ay ka mid yihiin ha dhacdo xasiina banaanbaxan ayaan ahayn kii ugu horreeyey ee dalkaasi ka dhaca muddooyinkan ugu dambeeyey waxaa jiray sagaal mudaharaad oo kale oo ka horreeyey kanna uu yahay kii tobnaad islamarkaana ay dadka mudaharaadaya isugu soo baxayeen magaalada iyo qaybaheeda kala duwan iyo weliba jidadka magaalooyinkaasi magaaladaasi looga baxo magaalooyinka kale ee dalka ciidamada booliiska saraakiil u hadlay iyo xisbiga talada dalkaasi bangaladesh haya ayaa beeniyey waxyaabaha ay ku doodayaan mucaaradku dalka australiyana waxay soo saareen cunaqabatayn ka dhan ah dalka iiraan oo ay sheegeen in ay ula beegsanayaan iyagoo ula dal leh in dalkaasi iiraan lagu eedeeyey inay ku xadgudbaan xuquuqda aadanaha kadib markii ay geeriyootay maxse amiini oo labiyo labaatan jir ahayd islamarkaana ka soo jeeday dadka kurdishka ah ee dalkaasi iiraan gabadhaasi oo loo xidhay markii hore inaanay qaadanin xijaabka kadibna ku geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta booliska dadka mudaharaadaya ee dalkaasi ayaa wada tan iyo bishii sebtembar bartamaheedii ee sanadkan aynu ku jirno iyadoo ay banaanbaxayaashuna ay dowladda ka soo horjeedaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka iiraan ayaa diiday dhaleecaynta uga imanaysa wadamada reer galbeedka ee ku eedeynaya in ay ku xadgudubtay xuquuqda aadanaha iyagoo sheegay inaanay u dulqaadan doonin faragelinta ay ku hayaan arrimaha gudaha ee dalkaasi iiraan toddobaadkiina dhaafayna qeyb ka mid ah amaba xeelilaalinta dalkaasi iiraan ayaa soo saartay in gebi ahaanba la baabiiyey booliskii anshaxa ee qaban jiray amaba xiri jiray gabdhaha aan sida quman u qaadan xijaabka kuwaasi oo intii ugu dambeysayba ay ku socotay eedeymo la xidhiidha ka soo horjeedka xuquuqda aadanaha intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg warkii dunida fiidimo wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington aynu ku bilownay magaalada muqdisho kulan maanta lagu waday inay yeeshaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa baaqday kadib markii kooram la-aan uu buuxsami waayey qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka oo iyagu goobta joogay ayaa soo jeediyey in tallaabo sharci laga qaado xildhibaanada sabab la-aanta uga maqnaa kulamadaasi haddaba waxyaabaha keenay baaqashada kulankaasi ayaa wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed mursal samakaab waxa uu ka wareystay xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo muqdisho ku sugan
aad baa u mahadsan tahay samakaab saaka waxaa loo ballansanaa session ama shir ay lahaayeen baarlamaanka oo xalay fariintiisa lasoo diray oo xubnaha baarlamaankuna ay tagaan oo ay ajendayaal la sadgareeyay inay ahayd inay ka doodaan laakiin nasiib daro waxaa dhacday in tiradii qiyaastii lixdan ilaa toddobaatan xildhibaana maaragtay inay meeshii ay ay ay tagto oo guntankii ama koorabkii loo baahnaa ay isu iman waayaan waqtina la gaaray sidaas darteedna maaragtay xildhibaanadu qaarkood ayaa waxay soo jeediyeen in maaragtay maadaama kooranku uusan dhammayn in kulankan maalinta isniinta dib loo dhigo oo dadku ay wada yimaadaan qof walbana maaragtay isla xisaabtan iyo nidaamka maaragtay xeeroosaadka uu leeyahay la ilaaliyo oo qofna aanay suuragal ahayn inuu yimaado waktigii la ballamaya saddex sagaalka subaxnimo inuu yimaado qofna aanun imaanin ama maaragtay twelve wixii ka dambeeya u yimaado ay qalad tahay sidoo kale waxaa jira iyagana wasiirre xildhibaana ah iyagana waxaa maaragtay yiri ha yimaadaan oo maaragtay ugu yaraan maadaama ay shaqooyin kale leeyihiin lakiin haddana seshanka baarlamaanku waa muhiim inay iyagana sidaa kale ay soo soo xaadiraan haddaanay shaqo markaa muhiim u joogin marka arrimo sidaasa ayuu maaragtay u baaqday aniga intaan ka warqabo sababto waa meeshaan dhex joogay haddii sida aad sheegtay uu arrimo noocaasa u baaqday ee kulankii baarlamaanka marka xildhibaanada ee shaqooyinkooda gudan waayo oo kale ma jiraa marka xeer qabanaya oo u degsan golaha oo maaragtay ama lagu ganaaxi karo ama lagula xisaabtami karo aada iyo aad guddi ethicska baarlamaanka iyo wuxuu ku shaqeynayo qaabilsanaa jira oo uu maaragtay guddoomiye u yahay wasiirkii hore arrimaha gudaha marka guddigaasa un kolley hadda aan ka sugaynaa inay inay waxa talaabta ka habboona sharciga iyo xeerasaadka ay ka oranayaan ay keenaan laakiin waxaa lase hoosta laga xariiqay inaanan suuragal ahayn inay yimaadaan waa jiraan maaragtay xildhibaano siyaabo kale ku fasiray oo maaragtay ku fasiray laakiin dee anigu waxaan aaminsanahay qofka mas-uuliyaddiisa oo xildhibaanka waxay tahay inuu meesha yimaado haddii wax dooda iyo wax uu wax ka qaba ay jiraan si furan oo uga hadlo
waa gartay xildhibaan maxaa ka jira wararka sheegaya in xubno ka mid ah guddoonka laga keenay mooshin xilka looga qaadayo oo arrimo siyaasadeed la xiriira
maya aniga intaan ka warqabo hadda waa jiraan maaragtay xubnuxubno hoose iyo waxyaabo sidaas oo kale ah laakiin aniga intaan ka warqabo mooshin ama maaragtay hadda socdo oo hadda ama maanta la waday in la keeno mooshinno kaleo caadi ahoo sharci ama dad ku saabsan lakiin waxaan ka hadlayaa mooshin cid gaara ka dhana maaragtay oo aan aniga aan haddaan ogahay ma jirto waxayna ila tahay xilligan inaan runtii aniga sidaan aaminsanahay loo baahnayn mooshin ama maaragtay qof kasta oo soomaaliyeed haddii qofku uu xadgudub uu samayn karo waxa waaye meeshaas horteeda inuu inuu la yimaado ayaa maaragtay laga rabaa qof in layska qabsado qof haddii oo tusaale ahaan dadka qaarkiisa waxay ahayd farta ugu godayeen guddoomiye ku-xigeenka oo gabar soomaaliyeed oo meel ka hadashay yaa sax hadalkeeda maaragtay dad badan oo soomaaliyeeda dhibsaday oo ka xumaaday laakiin sharcigaas waxaa naga shaafiyey oo nagala hadlay guddoomiyaha baarlamaanka oo yiri wax qaabilsan ama wax la xiriira wax shareecada islaamka aan maaragtay wax u dhibaya iyo maaragtay haba yaraatee baarlamaanka ma keenayn oo sharcigaana diidan taasaanan ku qanacnay dee ciddii maaragtay sharci wadana markay timaada ayaa wax laga oranaya laakiin baroorta orgiga ka weyn haddii ad qof jirto cid cid maagan waan arkaynaa markii waqtigeeda leedahan ka hadli doonaa laakiin aniga xilligaas waxay la tahay inay habbooneyn sababta wadankii dagaal uu hadda ku jiraa sharci maaragtay iyagu waaweyna baarlamaanka hor yaallo oo ay tahay inay sharciga wadanka wax ka qabtaan qaarkood maaragtay waxyaabo fara badan oo nooga xiran xukuumaddii marka sharciyadaas muhiimka dalka waa in diiradda la saaro haddii maaragtay waqtigeeda ay ay ay tahayna laga wada hadlo laakiin in in xilligan hadda la joogo oo xaaladan aan ku jirno maaragtay oo la rabo in dowladiskii iyo nidaamkii aan ka shaqeyno baarlamaankiina uu curud yahay session maaragtay ama kolfadhigii labaadle hadda uu bilowday inaan wax lamida mooshin iyo waxa aan ku mashquulno waxaa iga muhiimsantan dan weyn ee caamka ah ee inaga hadlaysan waxaad og tahay waddankan doorashada ka dhacda inay nooca ay tahay dastuurkia u baahan xeerar badanaa jira sharciyo badan oo qaarkood xukuumadda ay soo gudbisaa jira sharciyadaas in laga hadlo oo xaaladda waddankan wax laga bedelo ayaa maaragtay muhiim noo ah ugu dambeyntii marka haddii kulamada baarlamaanka ay sidan u baaqdaan xalka golaha muxuu noqonayaa iyo shaqadiisa mustaqbalka wallahi waa maaragtay aada arrin looga xumaado in xubno baarlamaan oo maaragtay u dhaartay dalkoodii inay iyagoo qaarkood magaalada jooga amaba ka maqan oo sabab la-aan maaragtay aanan fasax ahayn inay ka maqnaadaan baarlamaanka waxay xataa noqonaysa anaga dad islaam aan nahay qofkaas xataa waxa uu mushaarka u qaadanaya xataa xaaraan uu noqonaya marka waxaan rabnaa inay dadku mas-uuliyad isa saaraan mas-uuliyadda ugu weyne maantana saaran waa ka maaragtay baarlamaankii dalkaan nahay ilaaha maaragtay na waafajiyey marka mas-uuliyaddaas cidi alla cidii la bas in shaksi ahaan lagula xisaabtamo oo aan waxaan laysku qabanaya in la dhaafo qofna inuu meeshii tago qofna aanu tegin la yirahdo baarlamaankii maanta waa baaqday oo sidaas dadka aan isugu mid noqonin ee qofka baaqanaya ee maaragtay u bareeray kulamada baarlamaanka bilaa cudurdaar la-aan aan imanin in tallaab laga qaado guddiga anshaxana arrintaas maaragtay way wadaan waxaana rajaynaa in arrintaas wax weyn laga qaban doono hadduu ilaah yirahdo kaasi wuxuu ahaa xildhibaan maxamed ibraahim macallim oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo washington jooga fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan madaxa isbahaysiga nato ayaa sheegay in uu ka warwarqabo in dagaalka ukrain uu faraha ka bixi doono islamarkaana uu isku rogi karo dagaal u dhexeeya nato iyo ruushka warbixin gaara oo arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
xogayaha guud ee isbahaysiga neto yenis stoltenberg ayaa sheegay in haddii waanwaanta aan rasmiga ahayn ee laga dhex waday ukrain iyo ruushka ay shaqayn weydo inay u muuqato inay xaaladu faraha ka baxayso dagaalka halkaasi ka socda ukrain dagaalka ka socda waa mid foolxun ayuu yidhi waana dagaal isu bedeli kara neeto iyo ruushka dadka qaar ayaa laakiin aaminsan in dagaalkani marka si loo eego iminkaba neto qayb ka tahay xogayahan ayaa sheegay inay maalin kasta ku howlan yihiin inaanu dagaalku faraha ka bixin xogayaha neto oo hore uu ahaan jiray ra-iisul wasaaraha dalka norway ayaa sheegay in haddii dal ka mid ah isbahaysiga neto uu dagaalka qayb ka noqdo inay xaaladdu si weyn isu bedelayso oo ay faraha ka bixi doonto isbahaysiga neto oo iminka ukrain hiil iyo howlba la dhinac taagan ma ka maqan yihiin dagaalka ukrain ruushka jawaabtiisu waa maya injineer axmed warsame abtidoon ayaa isaguna sidaasi qaba waa mahadsantaha cabdixaafid runtii kama maqna oo nato haddayba matagaranaysaa dagaalka qayb bay ka yihiin ha ahaate si indirect ama si dadban baan idhaahda e marka runtii way tababaraan hub bay siiyaan weliba noocyo ma garanaysaa ruushka dhibaato weyn u geystay gudihiisana gaaraya ayay siiyeen dhaqaalahay bixiyaan siyaasiyan si amniyan ah si mataqaanaa dhinac walbaba way ka taageeraan dowladda ruushka waxay marar badan ku eedeysay isbahaysiga neto inay dagaalka qayb ka yihiin maadaama oo ay ukrain siiyaan hub tababare milatari ayna sidoo kale ka caawiyaan dhinaca sirdoonka iyo meelaha ay ka weerari karaan ciidamada ruushka waa intee suurtagalnimada in dal ka mid ah isbahaysiga ukraine uu dagaalka si toos ah uga mid noqdo waa kan mar kale injineer abtidon runtii waa adag tahay sababtoo ah dagaal nato iyo ruushka oo isfarasaara waxay keeni kartaa dagaal weyne lagu hoobto wayna og yihiin dagaal ruushka toos ay wadamada nato ula galaan inaan cidro ku guuleysanaynin ruushku waa wadanka ugu nuclearka badan adduunka nuclear casrigana waa haystaa sida iyaguba ay dhowr jeer qireen laakiin waa midaan laga faa'iideynin labada dhinacba aysan dan ugu jirin inta laga leexleexan karana laga leexleexan waxaan rabaa inaan xasuusiyo daawadayaashaada mataqaanaa v o e da in hadda ka hor xataa gantaar uu ku dhacay wadanka poland ay ukrainena sheegtay in ruushku soo riday in naata ay diiday oo ay tiri ma garanaysaa ruushku sooma ribin ila haddii kale waa in ka article five la adeegsadaaho waxay noqonaysaa waddan naata ayaa weerar uga yimid xagga ruushka marka waa in lala dagaalo marka waxa weeye lagu dhiiran maayo arrintaas haddiiba neeto dagaalka ukraine iyo ruushka ay qayb haddaba ka noqoto saameyn intee leeg ayuu adduunka ku yeelanayaa dagaalkaasi su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed haaruun biixi oo ah falanqeeyo degan magaalada nairobi ee dalka kenya dabcan waa arrin aada u weyn waa arrin khasaaraheedu aada iyo aada u ballaadhan yahay buu noqonayaa dagaalkii saddexaad ee dunidu noqonayaa dagaalkii labaad ee isaga lamidka ahaa ee ugu dambeeyey khasaarihiisu intii uu leekaa in aada iyo aada uga weyn buu yeelanayaa sababtoo ah cududa militariya wadamadan waa kortay sancada militariya iyo hubka la isticmaalayaa koray oo intii waagaa toddobaatan sano ka hor jirtay aada uga xoog weyn in nuclearba la isu isticmaalo iyo iyo hydrogen bums ayaa ayaa suurtagala laakiin haddaan xitaa taa laba isticmaalin oo wadamadu ay dareemaan haddii ay ridaan in iyagana lagu ridaayo oo lagaba warwareego khasaaraha kale u keenayo dagaalka noocaasi ayaan mid sinaba loo cabiri kara ahayn dhaqaale ahaan dad ahaan kaabayaasha dhaqaalaha wax kastaba waxaanu noqonayaa galowbalow aad buu dunida ugu baahayaa marka reer galbeedku taas bay og yihiin sababtaa darteed baanay u doonayaan in laga fursado taas sababtaas darteed bay ukraine u siinayaan waxaanoo taageero ah si aan taas loogu baahanin marka runtii haddii ay arrintaasu dhacdo arrin sinaba loo cabiri kara ma loo qiimeyn karo ma aha khasaarooyintu leekaanayo iyada oo xiisadda u dhaxaysa reer galbeedka iyo ruushka ay meeshii ugu darnayd marayso ayuu madaxweynaha ruushka valadimir putin carabaabay inuu ka fakerayo inuu isticmaalo adeegsiga fikradda maraykanka ee weerar ka hortaga haddii ay taasi dhacdo waa bilowga dagaal foolka fool ah oo dhex mara ruushka iyo isbahaysiga neto waxaa kale oo laga cabsi qabaa in ay tani kalifi doonto in dagaal baaxad leh oo la mida dagaalkii labaad ee adduunka uu ka dhaco adduunka cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london
hagaag dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington deegaanada puntland waxaa aad u soo kordhaya tirada dadka beeralayda ee soo saara dalagyada kala duwan ee khudaarta iyo timirta balse waxaa hore aada ugu yaraan jiray dadka barta cilmiga beeraha kuwaasi oo beeralayda ku caawin lahaa tayada wax soo saarkooda haatan ayaa la sheegay in arday aada u koobani ay dhammaysteen heerka jaamacadda koowaad ee beeraha kuwaasi oo talooyin wax ku oola siinaya beeralayda faadmo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada boosaaso
in ka badan saddex boqol oo arday oo ka qalinjabisay toddobaadkan jaamacadda boosaaso kuuliyadaheeda kala duwan waxaa ka mid ahaa injineer mubaarak siciid ibraahim oo ah aabbe toddoba carruur ah leh kana qalinjabiyey kuuliyadda beeraha waxa uu v o a u sheegay inuu ka soo jeedo qoys beeraley ah sidaa darteedna uu go'aansaday inuu wax ka beddelo habkii qadiimiga ahaa ee uu qoyskoodu wax u beeran jiray kuliyadda beeraha waxaan ku jeclaaday maadaama aan de ka soo jeedo qoys beeraleya oo hab wax loo soo beeri jiray awowahay iyo aabahay allah unaxariistay wax u beeri jireen hab hab si hore ah waddankuna hab casriga u guuraayo maadaama aan habkii hore aanan ku wax lagaga soo saari karin dhulka inaan wixii barto si aan carruurtaydana u baro wixii wax ka bedelana aan ula nimaadno ma garatay baan u baranayay oo dhaqaalena uga samayno ee waddankana wax soo saarkiisa aan kor ugu qaado muddada uu ku dhex jiray waxbarashada jaamacadda waxa uu mubaarak sheegay inuu talooyin siiyey beeralay fara badan oo ku nool puntland sida inay shaybaar ku sameeyaan ciidda ay wax ku beeranayaan daaweynta cudurrada ku dhaca beeraha iyo wixii la mid ah wixii aan bartay baan soo manguuriyey qoyskayga keliya ma gaarsiin deegaanka aan joogo oo dhan baan gaarsiiyey ma garatay puntland wax badan meelo badan baan tegey oo aan ka shaqeeyey oo aan gaarsiinay beeraleyda waxaan kala taliyaa inay bartaan cilmiga beeraha kii aan awoodin inuu barto aabuhu waa inuu baraa caruurtiisa beeraleyda waxaan kala taliyaa qof aan ciidda uu wax ku beeraayo nafaqada ku jirta aan aqoon inuusan wax beerin waa inuu aadaa shaybaarada wax lagu baaro inuu la tago ciidda loo baaro goortaa dalaga ku habboon uu ku beerto nafaqada ka dhimanna uu ugu darsado beeraleyda waxaan kala taliyaa in aysan si khaldan dawada u isticmaalin dalag bedelka inay inay isticmaalaan inay isticmaalaan nafaqooyinka organiga ah oo digada iyo beertooda waxa uga soo haraaga beertooda inay isticmaalaan waxaan kula taliyaa inay goortay wax beerayaan inay suuqa ka warhayaan oo suuqa haddii yaanyo ka buuxdo ama ay beeraleyda oo kale yaanyo u wada beeran tahay ama basbaas u wada beeran yahay qofkaas inuusan isagu waxaa beerin uu wax kaloo ka duwan beero si suuqa qiimo u helo uusan hadhow ku jeed jabin dadka ku nool magaalooyinka ayaa mubaarak sheegay inuu ku dhiirigeliyo inay guryahooda wax ku beertaan waxaan dadka kala taliyaa qof walba qororto gurigiisa inuu ku beerto shashin geed oo yaanyo iyo basbaas iyo bambanuune ah inuu ku beeran karo meeshuu suuqa ka doonan lahaa gurigiisa uu kala soo baxo dadka qaybina waa ogolaadaan oo fikirka waa qaataan oo way qaateen oo way ku beerbeertaan aniguna gurigayga beeraa igu yaal moos baa ku beeran waxaa ku beeran cambe liindhanaan saytuun rumaan tiin caruuri dhis noocaasa igu beeran liin macaan timir waxaan rajaynayaa inaan waxbarashadayda labaad aan horay usii wado ilaa ta saddexaad masartaydoo kale waxaa heerkayga labaad oo kale waxaan rabaa inaan ku diyaariyo habka loo diyaariyo cuntada in loo loo loogu xiro magaranaysaa bacaha ama daasadaha packaging baa la yihahdaa magarata iyo processing warshadahoo kale tirada ardayda barata cilmiga beeraha ayaa mubaarak sheegay inay aada uga yar tahay kuuliyadaha kale waddankana waxyaalaha uu khayraadka uu haysto waa beero iyo xoolo iyo kalluun kuliyadahaasna ardaydu ma galaan ma garatay sideed arday toddoba arday toban arday koo iyo toban arday baa kuliyadaha ku jira ma garatay kuliyadaha lafdhabarka oo ah dalka horumarkiisa waxaan kula talin lahaa dhalinyarada dugsiyada sare hadda ka baxaya waxaan kula talin lahaa inay kuliyadaha xoogga saaraan oo ay doortaan shaqada u badan waxay taallaa kuliyadda beeraha kuliyadda xoolaha kuliyadda kalluunka waxyaalahaasay yaalin ma garatay maarinka in la barto kuliyadaha khayraadka dabiiciga ah aynu leenahay weeye iyagaa suuqa ka maqan iyagaa u baahan in la develop gareeyo wax ka shaqeeyaana laleeyahay ma garatay haddeer waarabo hadda imise arday baad kuuliyadda beeraha ku qalin jabiseen jaamacadda boosas sideed baa ka qalin jabisay bulshada ku nool puntland ayaa waxaa muuqata inay xoogga saareen inay wax beertaan sanooyinkii u dambeeyana waxaa gudaha puntland laga hirgeliyey beero fara badan oo ay maal gashadeen qaar ka mida ganacsatada qoysaska qaar ayaa waxa ay ubadkooda ku dhiirigeliyaan inay bartaan cilmiga beeraha inkastoo dhallinyaradu aysan xiisayn faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso
waa hagaag dhegaystayaal haatana kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aada caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeenii martida mikrofonka tan iyo intii dowladda xasan sheekh maxamuud xil kala wareegtay waxaa jiro deegaano badan oo ciidamada dowladdu kala wareegeen kooxda maleeshiyaadka al-shabaab degmada aadan yabaal ayaa ka mid ah deegaanada ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda iyo kooxaha caawinaya ay gacanta ku dhigeen aadan yabaal al-shabaab waxay u ahayd saldhig weyn oo weerarada iyo qaraxyada ay uga diraan dhammaan deegaanada hirshabeelle aadanyabaal waxay ku taallaa waqooyi toos cirifka ugu dambeeya shabeellada dhexe ee xadka gobolka hiiraan waa magaalo istaraatiiji ah waxaana dhex mara waddooyin isku xidha saddexda gobol shabeellada dhexe hiiraan iyo galgaduud intii ay al-shabaab jireen hal mar ayay ciidamada dowladdu tageen sanadkii labada kun iyo lix iyo tobankii muddo bil ah ayaanay joogeen maleeshiyaadka al-shabaab dadka deegaanka aad ayay u dhex galeen gobolka shabeellada dhexe halkaa degmo ayaanay gacanta ku hayeen bilo badan ayay ciidamada dowladda ku qaadatay inay gaadhaan sababtoo ah waxa ka horeeyay difaac aad u adag barnaamijkeena martida mikrofoonka waxa aan ku eegaynaa halka deegaankaas iyo deegaanada kale ee ay dowladdu qabatay xaalkoodu marayo waxaana inoogu marti ah jenaraal cabdiraxmaan maxamed tuuriyale aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay genaraal kuna soo dhowow barnaamijka martida mikrofoonka waa mahadsan tahay cabdixafiid waa mahadsan tahay ku dhawa waa tahay genaraal cabdiraxmaan bal marka hore nooga waran waxay dowladda iyo dadka deegaankaba uga dhigan tahay in deegaankan lagala wareego al-shabaab waxay uga dhigan tahay macno weyn ayay uga dhigan tahay aadan yabaalo waxay ahayd degmo aad u muhiima oo saddex gobol isku xirta waxay ahayd meesha xarun ah oo shabeellada dhexe oo dhan wixii laga soo aruuriyo halka lagu maamuli jiray madaxdoodu fadhiday oo maxaanku iraha maxkamadahooda ku yileen oo maamulkoodu yilay oo dagaalkii hiiraan ka socday aad arkaysay inay kusoo bandhigayeen maxaan ku iraahdaa dagaalyahanadooda deegaankaas hiiraan inay ku dulaan raba waxay ka dhigan tahay waa magaalo istaraatiiji ah oo hadday waayaan aysan sii joogi karayn deegaanada kale oo sidii ruunirgood iyo iyo galcad iyo ceel buur iyo ceel dheer deegaanadaas ay ku adkaanayso inay sii joogaan marka macno weynay uga dhigan tahay xoraynteeduna waxay qaadatay wakti iyo maskax iyo qorshaa ku baxday waxaan leeyahay hambalyo dadka soomaaliyeed ee halganka dib u xoraynta ku jira waa tahay genaraal waxaa jira warar sheegaya in ay miino badani deegaanka lagu sii aasay arrinkaasi haddii uu jiro sidee loo yarayn karaa khasaaraha ka iman kara miinooyinkaas ee soo gaari kara dadka rayidka ah waa sax dee inta badanba waxyaabaha ay ay ay sida fulaynimada uga shaqeeyaan waxaa ka mid a inay miinooyin aasaan oo waddooyinka muhiimka ay ku aasaan magaalada dhexdeeda ay ku aasaan si ay dadka deegaanka ee shacabka ah ee maatada ah ay marka hore ugu dhammaadaan oo ay u xanuunjiyaan dadka u xanuunjiyaan marka labaadna ciidamada meesha kusoo maarataas ka xoreeyay iyaga deegaanka ay ku dhammaadaan waad la socotaayo waxaa nooga dhintay dad askar ah iyo saraakiil ayaa ayaa miine ay dhigeen nooga dhintay oo nooga shahiiday allah u naxariisto marka waxaan is leeyahay qalabkii baa la hayaa ciidamada qalabka sida qalabkii miinabaarka way haystaan waqtiyay u baanaanay kaliya inay dib degtaa laga yaabaa howlgalladii ay maaragtaa si deg dega u socdaan laakiin ugu dambeyn waa la bixinayaa iyaguna qorshaha ay ka leeyihiin waa waa inay daahiyaan intay sii baqanayaan magaalada ka baxayaan inay daahiyaan huwanta ciidamada ee magaalada soo gelaya ama magaalooyinka soo gelaya inay daahiyaan in dadkii ku le'daan oo dad badan ay oo safar ahoo amba shacab ah amba ciidan oo waddada maraya ay ku dhammaadaan iyo in ay maxaanku iraahdaa ay argagax geliyaan dadka oo markay meesha ka baxaan noloshii aysan caadi deg deg ugu soo noqon dadkii ile miinooyinka waxay ku aasayaan meelaha xataa dadka shacabka ku nool yihiin waa tahay dhinaca kale mudane ee dhulka muddo badan waxaa ka jirta biyo la-aan oo abaaro ayaa soo noqnoqonaya oo guud ahaanba deegaanada soomaalida ka jiray deegaankaasina goodaan godoon ayuu ahaa dadka gurmad ma loo fidiyey waxaa la sheegayaa inaan weli wax nafli ana meeshii gaadhin muhiimad intee leeg ayay arrintan leedahay intaan kawar qabo gurmudkiiba waa bilowday biyo la-aantu ayadoo si guud biyayaridu jirtay ayaa haddana dhowr ka ceel magaalada ka shaqaynayay ay matooradii iyo qalabkii biyaha keenaya ayay ka furteen waxaa ilaahay mahaddiisa isla durbadiba ciidamadii magaalada qabsaday iyo mas-uuliyiintii iyo dadkii shacabka ahaay oo xornimadoonka ahaa oo maaragta xorriyadda u dagaalamayay ciidanka deegaanka ahaa waa la dalbay qalabka ay ay maaragta ka furteen waana la gaarsii doonaa insha allah dee qalabka ay ay furteen iyo ayagana waa raacdaa hadda kusii socota intaan ka warhayo waa hagaag dadka iminka ka hadlaya ama ka faaloonaya weeraradan ay dowladda federaalka soomaaliya iyo kooxaha caawinaya ay qaadayaan waxay leeyihin waxaa loo baahan yahay in ay jirto istaraatiijiyad dhinac socota oo loo baahan yahay nidaamkii iyo kala dambayntii iyo weliba adeegyadii aasaasiga ahaa la soo celiyo taasi ma socotaa wallaahi waxaan is leeyahay waa arrintaas sax waaye waa loo baahan yahay inta aan ka warqabo maamulka hirshabeelle oo guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ugu horeeyo arrimahaas aaday uga shaqeeyaan dowladda federaalka nafteeda qorshaa uga yaala oo waxaad aan arkaynay in eh, kal hore ay golaha wasiiradu ka fadhiisteen in eh, sidii deegaanada la xureeyo looga dhisi lahaa service loo gaarsii lahaa maamullo deg dega looga dhisi lahaa kasii horna waxay baasgareeyeen sharci ah deegaanada la xureeyo sida amnigooda loo sugi lahaa deegaan kastoo la xureeyo amnigiisa ciidamada me- meesha xureeya in muddo ahaynaya kadibna d- dadkii maamulkii deegaanka laga daba keenaya kadibna ciidamadii daraawiishta loogu talagalaya laga daba keenaya kadibna serviceka ayaa bilaabanaya marka waxaan isleeyahay xukuumadduna sibay ugu diyaargarowday maamulka hirshabeellena sibuu ugu diyaargaroobay Eh, ciidamada meesha xureeyey iyo dadka mas-uuliyiinta ahoo la socda iyo dadka deegaanka ayaga naftooduna eh, meesha nololaa ka jirta inay noloshii intii wixii wixii emergency sii maamulaan ayaa ayaa ayaguna maarag- ku howlan yihiin al-shabaab sida adiga laftaadu aad eh, ka dhawaajisay waxaa jira deegaano kale oo ay gacanta ku hayaan Eh, waxaa kaloo ka mid a deegaano ku yaala bariga hiiraan eh, sida buqa qable iyo mudug eh, gaar ahaana deegaanada xadka la leh hiiraan Eh, maxaa iminka xiga waa maxay tallaabooyinka xiga ay eh, dowladdu qaadaysaa maya dee tallaabooyinka xiga waa in deegaanadan ay ay ay labada maamul uga uga dambeeyaan eh, laga howlgalo qorshuhu waa qorshe isla socda qorshe aadaya bal kaliya lagu xoreynaya ma ahan qorshuhu wax isla socdo saddex geesooda waaye oo ilaa xarar dheere ilaa ceelbuur ilaa maxaan ku idhaahdaa nuur dugle ilaa aadan yabaal afar geesoodba ku socda iyo ciidamo kaleo dadkii deegaanka oo abaabulan baa jira naftooda oo si fiican u abaabulan oo in oo in la gaaro kaliya sugaya waxaan isleeyahay marka eh, maxaan ku idhaahdaa asbuucyada soo socota ee labadaas maamul deegaanada ay ugu harsan yihiin oo ilaa afarta degmo iyo tuulooyinka ay ugu harsan yihiin waa waxa weeye waa looga daba tegi doonaa intaan wararka helaynana haddaba qaxay bilaabeen oo inay webiga ka gudbaan buundooyinkii ay ka gudbi lahayna waa laga xiray ee badda hadday ku cararaana diya- diyaaradihii baa kor jooga waa waxay tahay ku qasban yihiin marka inay soo dhiibaanay ku qasban yihiin inay soo dhiibaanay ku qasban yihiin amba intii goori goor tahay si tahriib oo dhuumaalaysi ay uga baxaan waa tahay eh, genaraal cabdiraxmaan adigoo soo koobaya su-aasha ugu dambaysa eh, meeshan eh, dhalinyaro ayaa ku dagaalamaysa eh, askartii eh, dowladda federaalka soomaaliya iyo dadkii deegaanka dhinaca kalena waa dhalinyaro soomaaliyeed ba iyaguna dagaalka eh, ku jira maadaama iminka dowladdu ay deegaano badan qabsatay eh, ma isleedahay iminka in lagu dayo bal wada hadal oo dee dhalintaa soomaalida dhimanaysa la baajiyo waa wax suurtagala ama ah, inay habboon tahay wallaahi dee cafis madaxweynuhu fidiyey baa jira Ma- wadahadal eh, xilligiisi ma ahan waa lasoo dhaafay Eh, meel eh, position lagawada la- lagala wada hadlana ma joogaan Eh, mabda oo laga wada hadli karana ma joogaan nimankan in layska tirtiro oo layska buriyo oo kuwii b- bi- bixi diidana me- lasoo qaqabto ma meeshooda maaragta lagu Mhm.
gumaado maahan xal kale ma lahan waa srax dhalinyaro soomaaliyeed ayay duufsadeen dhalinyaradaas soomaaliyeed eh, waa la fidiyey madaxweynuhu cafis ayuu fidiyo wixii ka soo carari kara iyo kii hogaamihii ka soo carari kara waa la soo dhoweynaya xarumaha loo diyaariyey soo dhoweyna loo diyaariyey qofka weli u dagaalamaya waxaan isleeyahay waa qof ku talagalay mabda ay ka tahay waxa ay u akrinayaan xal kalena ma leh in la gooyo mar- mar- mararka qaar qaaraad ku qasban tahay cadkaaga jirkaaga qayb ka mida inaad goyso haddii kansar ku dhaco oo la gooyo si uusan jirka intiisa kale ugu faafin nimanka kani waa kansar wixii hadda usii dagaalamaya ee ku qanacsana waa kansar kale ee, nool noloshooda iyo joog- joogisteedu soomaali soomaaliya iyo soomaalida waxba ugama dhigna marka kii kii cafis kii cafis ka faa'iidaystee soo galana ha soo galo kii aan soo gelin oo weli sii dagaalamayana xal aan goyn ahayn uma hayn aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay eh, genaraal cabdiraxmaan eh, maxamed atuuryare aadaa mudan aadaa mudan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenii martida microfoonka waxaa inoogu ahaa marti genaraal cabdiraxmaan maxamed atuur yare ahaana taliyihii hore ee niisa taliya inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo barnaamijka bandhiga ama waan idhaahda ee martida mikrofoonka kusoo diyaariyey magaalada london halkaad kala socotaan waa washington haatana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
adiguna hablaha maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo bogaadeeqawlgaay kulanti wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah naxariistiisii baa badatay bay tiri hadiyadihii uu iisoo iibinayay baa badatay bay tiri xataa waxay tiri shaqadii guriga aniga oo aan ka dalban oo aan weydiisan ayuu iga caawinayaa bay tiri waa haweenay furiin dalbatay kadib markii uu ka tambatay daryaalkii iyo weliba ixtiraamkii uga imanayay xaajigeeda bal sheekadaasi see ku dhacday iyadoo faahfaahsanba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana sida oo kale waxaynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan qayb kaloo ka mida waraysigii abwaana maxamed saalim waxaan dhegaystaa kuwa aana xitaa dee heesaheennii hore markay tahay suugaanta tabashada la yidhaahdo intaan tiriyaana tabasha inta badanoo badanta tabashaduna maaha wax keligayga koobane marka qaarkood dadka igaag dhow waxaanu de saaxiibka nahay ee aan isxaalog nahay ayaa markaan waayahooga iyo wadcigooda aan qiimeeyo aan mararka qaarkood hal stageka istaagaan barnaamijkuna waa weyska washington haddii aynu ku horrayna dhegaystayaal dhanka iyo dalkaysu tagga imaaraadka carabta oo ay ka dhacday sheeko warbaahinta dunida si weyn u qaadaadhigaystay islamarkaana dad badan soo jiidatay sheekadaas oo ah haweenay ku nool dalkaasi oo maxkamadda shareecada intay tagtay ka dalbatay in laga furo ninkeeda iyada oo ku sababaysay arrin la yaab leh oo filan waa ku noqday dadkii kadib markii ay ku sababaysay in sayigeedu si xaddaafa uga badiyey jacaylka haddaba yaanan sheekada idinka dilin aan soo dhoweeyey wariyaha v o eda cabdixaafid cawi ismaaciil oo sheekadan la socday islamarkaana cabdixakiin oo aad ayaad u mahadsan tahay horta sheekadan marka ay maqlaan gabdho badan oo soomaaliyeed waxaan ka baqayaa inay inantaa ay raadsadaanba oo ay cadho darteed ay nafta isugu timaado sheekadani waxay ka dhacday magaalada fujaara oo ku taala dalka sotanka imaaraadka carabta gabadh ayaa cabdixakiino waxa ay tagtay maxkamadda waxa ay xaakinkii ka codsatay oo ay ka dalbatay in ninkii qabay oo sanadun ay wada joogeen cabdixakiinow uu furo waa sanad keliyaoo markaa maxay sanadkaa ku saniftooday waaba laisu cusub yahay markii layidhi maxaa jira waa isku cusub tihiin maxaad ka cabanaysaa dee waxaa la filaya inay tiraahdo dee ninku magaranaysa waa i gacan qaadaa waa gacan adag yahay haddii beedmayo dee gabadh kaliya waxbaaba laga yaabaa laakiin sheeke sheekadaasi ka duwan cabdixakiinow oo aad loola yaabay ayay gabadhi sheegtay gabadhi waxay tiri ninkani jacaylkiisi aniga ijeclaa hadda waa jacaylkii ayaa iga batay bay tiri hadda muu yaraana u batay uu batay hayaye oo suu batay markaa ninku muxuu sameeyey naxariistiisii baa badatay bay tiri haye hadiyadihii uu iisoo iibinayay baa badatay bay tiri cajiibe cajiib xataa waxay tiri shaqadii guriga aniga oo aan ka dalban oo aan weydiisan ayuu iga caawinayaa bay tiri hadal xun baan kala ahay bay tiri muran baan ka waayey haddii bedmayo calaan ka waayey waa intii laga ordayey ee laysku nacayey lagu kala tegay oo dhan waa intii gabadh ka ordaysay iyaduna ka cabanaysa hay waxay tiri ninkii jacaylkiisii baa batay waan waan xanaaqayaa dab baan isku furayaa magaranaysaa waan gelgelayaa shidanaba shidanba anigii baa buu raali gelinayaa waxba kama soo qaado xag buu siinayaa raalli ahow buu ileeyahay ka daranee hadiediba hadiedday ka qurux badan tahay ee ay ka macaan tahay ee ay ka udgoon tahay ayuu haddana weliba aniga ii keenayaa bay tiri waxay tiri aniga dhan baha wey naqaskiibaa buu ninkaygu xidhamay markaa si kale kuma garatida gabadhaasi waxaa qarqiyey oo gebigeedaba caburiyey waxa weeyaan waa hadiyado iyo naxariis iyo jacayl ninkaasi uga timi iyo kalgacal iyo kalgacayl iyo wanaag iyo weji furnaan oo markaa may wadaninoo aayarun nimcadeeda iskamay haysane waxay samaysay way cabatay waxay tagtay in ninkii laga furay doonto cabasho maahe furniinba cabashadaaba la qaateeyey furniin bay dalbatayba oo in gebigeedaba dalaaqdii la siiyo uu fasaxo ka daran waxa weye cabdixakiinow dee xaakinkiibaa ninkii waraystay oo yidhi warniyo say waxu jiraan ninkii waxa uu yidhi horta aan sheekada aan dhameeye waagii hore xitaa ninku waa yara cayala oo dee magaranaysa carabta dee nicmadu waa iska badanto alxamdulilah iyo dee cabitaanka badan waa yara nin yar buuran buu ahaa waxay tiri warniyo dee waa maxay waad yar buurnaantan iyo waxani ninkii waxa uu bilaabay jim inuu tago uu exercise iyo jimicsi iyo dee isku qaado suu miisaanka u rido siduu xitaa u dadaalayay ee jimka u jiray cabdixakiinow rog buu ka jabay ninka oo dhaawac baa soo gaaray isagoo iyadoo daraaddeed dadaalaya suu raaligeliyo xataa dhaawac baa soo gaaray waxaan xasuustay un marka hees ka mid a heesaha muddooyinka dambe aadka loo dhegaysto si fiican oo dabcan een, maxamed biike uu ku luuqeeyo waxaan guud ka saartaa eedaanan weli gelin waanan raalli geliyaa bel inaan la kala goyo waxaan u malaynayaa heestaa ninkii sameeyey sheekadan hadduu dhegeysto inuu mid taa ku dhudhow Taa ku dhudhow.
uu ka samayn lahaa haye ninkii maxkamaddii waxa ay tiri gabadhii markay tiri waa ninkan xitaa maalin uu cadhoodana waan ka waayay haye isagii baa la wareystay Waa.
wuxuu yidhi xaakin waa jirtaa gabadhaas waxaa ka cabanayso waxa ay sheegayso waa u sameeyaa laakiin sanad keliya ayaanu isqabnay haye bal dee waxaan kaa codsanayaa xaakin in aad waktina siiso oo aanad gabadhan dee inaan furo aanad ka ogolaan oo ana aan isbedelo marka inaan Marka- soo baranaan doonaynaa buri sanadkaa waqti waa nagu yaryahay waqti waa nagu wareegay lakin su-aashu waxay dee ma laga yaabaa xadaxad ma laga yaabaa inuu ninku xagga kale u rogo xagga xagga qiraarka ka tuso dee muxuu sameeyaa dee haduu hadday macaankii xamili weynay dee dhalaa kale ina dabata soo maaha markaas dee dharbaaxo waagu ugu bariyo dhabalkuna ugu oo dhaco mido mido mid ka darane meel dhexaa ma laha aragtay in la yidhaahdo qiyaas loo sameeyaaba ficneed haddii wanaaggii badnaa iyo kalgacaylkii iyo hadiyadihii iyo wixii wanaag oo dhan ay ka cabatay hadduu dhinaca kale ugu rogona maana iyaduna kasii badnaanay marka dhexdhexaadka inuu ku eego inuu dhexdhexaad ku dhexaadka eego.
ku eego ha marka dee gabdhihii eh, dee kole gabdho badan oo soomaalidu dhegeysanayaana Hmm.
oo inta badan dee waad in arko iminka dee eh, facebookyada iyo meelaha gabdho waxay kaga cawdaan raggu ha noqdaan magaranaysaa dee romantigo Hmm.
hadiyadaha oo ha wanaagsanaadaano dee markaa dumarkii mar dhinacna hadday ka yidhaahdaan Hmm.
dee rag ha isjarciyaan dee ninkii eh, xaaladiisu ay noqotay jannatul firdowsana ay tiraahdo maalinba waa cadhooda waa cadhoo waaye dee waa laba isla maaha cabdixakino horta midunba iyada meeshaasi aan kaba qarsoonaan ninka odayga ah haddiiba ay dhacdo gabadha kala dhammaadaan oo Mm.
imika waktigaa la siiyey ay ku heshiin waayaan oo ay maxkamadaasi shareecadii kala furto midun baan ku oga horta ninkaasi wuxuu helayaa gabadh hali ah suuqiisu si fiican horta horaa laga qaadanaya si fiican waayo inta sife ee uu yeeshayba waa intii laisku raaciyay waa intii gabadhiba doonaysay Waanta gabadhiba doonaysa.
cadaan iyo madow marka
soomaaliya carabba aad iyo aad baan kugu mahad celinaya dhegeystayaaalkaasi wuxuu ahaa wariyaha v o eda cabdiwaxaafid cawil ismaaciil oo sheekadaasi la socday mar kale ayaan dhammaantiiba idin leeyahay caweysi wacan wanaag inta aynaan dhegaystayaal xubinta hal abuurka iyo heesaaga u gudbina bal haatanna aynu ku wada nasanno heestan ay codkeeda inagu soo gaarsiinayso fanaanada hibanuura
igo barwaqagaaroodi roob helay meel xaradu galacto jeeqiyo gelgelima igo barwaqagaaroodi roob helay meel xaradu galacto jeeqiyo gelgelima ogeedihii baxay maraqi iskaadayo cidinaanay kala garan umushahiyo cidka ogeedihii baxay maraqi iskaadayo cidinaanay kala garan umushahiyo cidka waxaan kaa dhex goobaha waxaan kaa dhex goobaha gooyaha nugaaleed beelaha u guura waxaan kaa dhex goobaha waxaan kaa dhex goobaha gooyaha nugaaleed beelaha u guura gabaldhaaciyo waa beri kaadaba gubleeyo way gaa dhibaatee hadbaan gacaleetoodoon gabaldhaaciyo waa beriban kaadaba gubleeyo way gaa dhibaatee hadbaan gacaleetoodoon
markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee waraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaana maxamed saalim kaasoo uu kaga warramayey waayihii safanka iyadoo qaybtii kuwaad dhegaystayaal aad ku maqasheen qaybo ka mid a heesihiisii ugu horreeyey uu sameeyey iyo weliba suugaan kala duwan oo iyagana uu curiyey haatanna waxa aynu kasii ambaqaadi doonnaa halkii waraysigu inoo taagnaa toddobaadkii hore qof qof bartay deetana isagoo dhaawacyo iyo dhibaatooyin hore nolosha ka soo arkay oo jacayo deetana wixii kalsoonida layidhahda noloshiisa ay ka dhinteen ayaa wuxuu baranayaa qof qofkaasaa wuxuu u dhisaya kalsoonidii isaga ka dhimatay keerin badan buu siinayaa kalgacayl badan buu siinayaa wakhti fara badan buu gelinayaa yacni wuxuu tusaya inuu dhib iyo dheefa la wadaagayo wuxuu tusaya wixii hore oo xumaaday inuu isagu sixi karo wuxuu tusayaa nolosha inay iil mooyaane adduunka aanay ku kala tegin deetana taasi markay dhacdo ayaad adiguna dee soo dhowaanaysa qalbi bilaadan mar walba waa iska wax fudud haddii tacab la geliyo marka qofkii marka uu ku wada hanteen isheshaan idinkoo isbehelina dee noloshiinni qalbiyadiinni isku soo dhowaadaan ayaa muddo kadib haddana dee caqabada imanaysa marka waxay maasadaas horta sawirka guuday xambaarsantahy waa taasoo marka dambena xal baa loo waaya saasoo ku dhammaanaya deetana dee dhiggii jacaylkaygu halkaasuu ku eegay weye noloshina guud ahaanba haddii aad si guud u dul istaagto go-aanka kama soo hadho qofka biniaadankii haddii uu go-aan gaadho xaaladdiiyo uu ku jiro horta wuu ka baxaa hadduu doono tukoaada ka galo ama tuko wanaagsan ha gale laakiin marnayba haddii aad xaaladdaad ku jirta aad xali weydo inaad ka dhaqaaqdo waa xalka ugu dambeeya marka halka ugu dambaysa la gaadho ayay noqonaysaa budbigaas budbigaasi de waa u tegiba already wax soo noqonaya naf gooda iyo roob galbeed midkoodna hadduu galbado soo meehayn gadaal gadaal uma soo noqdeen aad iyo aad aad iyo aad marka haddaynu u galno maansada eryadeeda maxay odhanaysaa waxay odhanaysay marka hore bilowgiisa kalgacaylka bilowgiisa moogti marka hore bilowgiisa baashiraadda ereygiisa baxnaaniya ogaalkiisa naftu way u bogtaayoo dhankiisay u badataa boholyowga xiisaha bariidada aroornimo barqada tabaysa iyadoo toddoba subaxnimo lagula soo hadlayba tobanka oranaysa tole miyaad la soo hadashan kale markuu dambaalku xad beelo moogti mararka qaar baad odhanaysaa gacanta iga kaa dhacday hadda gacana kagama dhicin oo iska doonaysaa qofkii gacanta iga marka boholyowga xiisaha beriidada aroornimo toddobadii subaxnimo iyadoo lagula soo hadlayay ee tobanka subaxnimo oranaysa gormayuu kaa dambeysay warso ninki laba saacadood ka hor wada hadlayni labada saacadood baa laba maalmood kula noqonaya laba maalmood kula noqonaya boholyowga xiisaha beriidada aroornimo barqada tabaysaa qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayo barashada ku moodaa yacni markaad waxaana wanaaga ka yaabto waxaad soranaysaa wixii hore o dhan dee dhakhtarkiisii baad heshay qof bogsiin karaayo boogaha dhayaayo barashada ku moodaa beriyo weedhahaagaay rajo badan ka filataa beerlaxawsigaagay naftu baari noqotaa beerlaxawsigaagay naftu baari noqotaa ka hor barashadaadii badqad ruux ku noolaa soo badweynta caashiqa bartankeeda maad digin soo basharka oo idil magacaaga maan barin soo bilista koonkaba keli kaala maan bixin soo boggayga muxibiyo marxabaynku maad badin waxaan beri ka dhaartoon ka bogsooday waa hore soo iguma beerto uma baahni maantaba adoo jacayl ka dhaartaybaa markaad xaaladdaa gasho haddanaad moogta waa basiide waxaan beri ka dhaartan ka bogsooday waa hore soo iguma beerto uma baahni maantaba jacayl xoog badnaadaan isjiirjiir ka baaqane haddaad aragto laba qof oo ishaysto oo murmayo oo kala cadhoonayo oo sometimes kala aamusayo oo haddana isu soo hiloobayo oo laba qofoo jacayl daacadi ka dhexeeyo ayaa xaaladaa leh haddii aan labada qof iskuba dhicin maalmo kala aamusin telefoonka onlineka iyo saa u yara dheehan oonad fariimihiisa oo ma la hadashaynba iska daysaanad is odhan oona iyaduna xaaladaaso kala gelin kaas jacayl maaha de haddii laysbarto laysalaamo laysdhaafo dee dadka waa dadas yaqaan una jacayl kama dhexeeyo marka baalkaas xalad male kaas xallad ma leh waxaad odhanaysaa de yani markaad heshaad dib u xasuusanaysaa moogta xaaladahaas soo marteen laakiin laba qofoo iska wada socda uuna nabad iyo khayratu ka dhexayso jacayl kama dhexeeya de waa iska caadi Caadi, caadi.
wax saabsii buran maaha marka jacayl xoog badnaadan isjirjir ka baaqane sida laysu bilaye maalma laysu baantaa marun buu curtaayo fahamkuna buraayo xaajada bas noqotaa xaalada xudka xaalada adkaa Ah, ah. dharaaraa busayl iyo boholyow la luudaa dharaaraa busayl iyo- busayl iyo boholyow la luudaa dhaayuhu burqanayaan wadnahuna babanayaan niyadduna belbelaysaa xusuustana barkanaysaa waxa xusuusta la yidhaahdo yani qofka markaad yaro kala aamustaan xusuustiisaa moogta way maalmi maalmi wacna waad xasuusanaysaa dee marka.
maba aha xusuusta waad barkanaysaa barkinsoo lama barkado Ah, adigo ah.
xusuus baad barkanaysaa taasaad weheshanaysaa Ha.
Aye.
beernugeel dad beernugeel dartiibaa qofba kala basgaadha lama kala bogsooda onlineka baas baa nafta hiilbidaysaa Aye.
inaad aragti mooyaane markuu qofku qof jecel yahay ay kala aamusaan onlineka xitaa qofka koowaad ba noqdaa dhibaatada jirta Mhm.
adoo isla isyara mashquulin baad onlineka saa furaysa facebook mise iyadaaba ugu horeysa qofka ugu horeeya markaa intana xusuusta la matalanta maraysa maiskadiisa waa walbahaarkada halkaana kaaga furmaya bogsi Aad iyo aad, aad iyo aad.
lama lama kala bogsooday onlineka baas baa nafta hiilbidaysaa fariimihii bilowgaa sida buug la xafidaa Aye. way wayii hore ha salaamu calaykum tibad ka soo bilaabaysaayo markaa saddex saacadood xaaladka yargelaysaa moogta marka waayii horeed soo wada marteen baa dib u daalacanaysa alla maalmihii wacnaayo wixii dhoola soo maray dee moogti ma- fariimihii kalgacalka Ayaa dib akhriyaysa.
ayaa dib isaga akhriyaysaa Haye.
sida buug la koobaa Haye.
deetana adoo marxaladaa ku jira ayaa barqa subaxa iyadoo naftu biisa tahayba oo noloshaadii caadigaa iskaga Waayahay ku mashquulsantahay mashquulsantahay.
aa Mhm.
midkood baaqsanaan iyo baryadada ku kadiya adigoo un filinba telefoonka laakiin de isla go-aan baad gaadhay ayuu telefoonka ugu soo dhacaya marka midka midkoodba ad- adkaysan waaye midkood baa dee mid baa wanaagsanaa kan kale mu adkaysan inuu sirkayn kole kanba uu iman laaye Haye.
waa laga soo irca korreeyun Middaa ku soo horeynaya.
Isbuu soo socday.
Aad iyo aad.
ya marka markay halkaa marayso muxuu ahayn kalgacaylku waa belaya bartaa markay marayso ballantaynu dhiganiyo ayaa wuxuu oranaya ballantaynu dhiganiyo beydkaynu qorshaynay inuu buro ma filane inuu baaqda iyo dhici inuu baaqda iyo dhici ha marka ma sidaas xaaladeed horta halkaasay Xaaladdaas ahayd ahayd.
Ha.
Marka- marka aakhirka markan labadii qof mid mid adkaysan waayo ay- ee laysu yimaado ayaa leeyahay yaanu- ay- yaanu burin ba Ah, halkii ayuu oranaya, dee marka inaan- dardaaran baa la adkeynaya Ayada- ballan laakiin dardaaranka waa had- qaarna ilaahay buu ku anfacaa oo dee reeray noqdaan awlaad jacayl ku dhalatayna soomaalida waxay tiraa udgoonkaad ka garataay waxay Ah.
radaadaxayda ku dhalaano nolol bay sameeyaan aad iyo aad qaarna dee maogtay beri baan wax jeclaadun bay kaga soo hadhaa Ay, kaga soo dowladda iga hadhaa.
kacday yes baa jirta aan imika weli soo bixin laakiin kulley dhowaan soo bixi doonta oo muuqaalkeeda xataa la duubay laakiin aan la baahin fanaanadeyda deeqa axmed geed baa qaada marka waxaa la yidhaha heestaa aan ku keenay dowlad waxaa la yidhaha maxaa dowlado burburay Haye.
dareen dhaba lagu alkumay dadaal badan loo huro dubaaq iyo imaan ku tabay Haye.
Maaha marka waa tii- dowladda caadiga ahayd maahe waa dee waa- maaha waa- tii askarta la sameysay waa iyo jacaylkii.
ilaha dee dowladdii caadiga maahe waa tii qalbiga laga dhiso laba dowladu waa mid caadi loo dhiso Haye.
mid qalbiga laga dhiso Haye.
ta qalbiga laga dhisaa ka xanuun badan ta caadiga loo dhiso Mhm.
marka dowladda qalbiga laga dhisay burburaya waa- waa waa xaajo aad u adag Een, haddaynu u galno dhinaca heesahaaga iyo heesii jacaylka samaysay muddooyinka dambena de qaar ka mid a aadka loo dhegeysta ka midka ah heesta marley haddaynu soo qaadano Een, marleydaasi waxa weeyaan maxay ku saabsanta heestaas marley waxay ahayd un nin horta suugaanta inta badan anigu waxaan dhegaystaa kuwa aana xitaa dee heesaheennii hore markay tahay suugaanta tabashada la yidhaahdo intaan tiriyana tabasha inta badan u badantay tabashaduna maaha wax keligayga koobane marka qaarkood dadkayga agdhow waxaanu de saaxiibka nahay ee aan isxaalognahay ayaa markaan waayahooga iyo wadcigooda aan qiimeeyo aan mararka qaarkood hal stageka istaagaan deetana dee wuxuu qofkaasi odhan lahaa haddaad halkiisa isdhigo Mhm.
ayuun baan idhaahdaa marka waxay marley marley waad ideeqdo marley waan ku doortee marun maa dareentid mahashadan aan kuu qabo gacantaada midig iyo milki iyo jacayl dhaba ma huraanka kula jecel walaala masooba mudantaan jeclaaye meeshaad igaga taal midho laguma koobe miciin baad tarle haddii aan boqol heesood iyo boqol gabay tiriyo dee ma koobayo Mhm.
waxuu dareemayaa ka weyn aad iyo aad marka haddii aad adigu saa u ogaan lahayd Mhm.
waxbaad ila qaban lahayd Absolutely.
marka waxay ahayd nin isagu nin aan saaxiibna la dacaydan jiro Mhm.
la odhan jiray maogtay deg deg buu ilaahay ugu dawgalay Haye, waa gacan deetana fudud.
inanba is- ha, inanba iskala baranayaan inantiiba iyadu walaaltinimadeeda ku ixtiraamaysa isaga wax qaadanayaan oo deetana inankiiba bogti xisaab bay isu geysanaya degdeg waxaa laga yaaba in iyadu line kale ku xidhan tahay dee si wal hadduu uga dhaadhicin ma soconayso ya marka qof qof wax fahansiinayn bay ahayd marley marley qof wax markaa waa sharaxaad ba hediyo fahansiin n laxankeeda iyo miisigeeda iyo waxeeda say kusoo baxday laxanka waxaa lahaa iskilaaji baa lahaa codkan iskilaaji uun baa qaadayay saaxiibkii cabdicasiis cali ciise iskilaaji oo toronto joogan aad u salaamayo muusigana cabdiwahaab cantarnaaji baa tumay heestaa saasay kusoo baxday labada kun iyo toddobiyo tobankii baan ahayd waqtigeedu xilligaas heestaasina laga
marley waad deeqdo marley waan ku doono marunaadan darayni muhashada aan ku qabo marley waad deeqdo marley waan ku doono marun maadan dareemay muwashada aan ku qabo mansab ruuxa kula raba maaraynta nololeed muftaaxeeda ku sida waa lala waa lala midooba mansab ruuxa kula raba maaraynta nololeed muftaaxeeda ku sida waa lala waa lala midooba mudantan jalaaye meeshaad igaga tal miru laguma koobe koobe macin baad tariilay mudantan jalaaye meeshaad igaga tal miro laguma koobe koobe macin baad tariilayd
guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
marley waad dabarto marley waad damaqdee inaad muudanta weeyaan muxibada aan ku qabo marley waad dabarto marley waad damaqdee inaad muudanta weeyaan muxibada aan ku qabo gacantaada midig iyo mulki iyo jacayl dhaaba mawraanka kula jecel waa lala waa lalama sooba
waa hagaag heestaasi waxay ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington ee laantaaf soomaaliga ee v o a waxaa nala socotinaya cabdixakiin maxamuud shirwac oo soo diyaariyay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a waxaa ugu dambeeyey barnaamijkaasi idaacaddii aanu idiin soo diyaarinay ee fiidnimo ee laantaaf soomaaliga hase ahaatee war haatan diyaara oo daraya oo kulul oo na soo gaadhaya ciyaarihii u dhaxeeyey morocco iyo bortuqiiska ayaa imika soo gabagaboobay waxaanay ku gabagaboobeen hal iyo eber xulka dalka morocco ayaa leh hal gool halka xulka dalka bortuqiisna aanay wax goola dhalinin guusha waxay sidaasi ku raacday xulka dalka morocco waxaanay u gudbayaan afarta kooxood ee isku soo hadhaystay layidhaahdo semifinalka waa taariikhi guushaasi weli waddan afrikaana inta taariikhda ku hayo kumay soo gaadhin amaba halkaasi umay soo gudbin xulka dalka morocco wuxuu ku biirayaa laba dal oo hore oo iyagu sii taagnaa dalka netherland amin laba dal oo iyagu hore u sii sugayey finalka inay semifinalka tagaan ayuu ku biirayaa waxaa soo socota ciyaarta ay iskaga hor imanayaan england iyo france labadaa ciddii ka soo baxdana waxay ku biiri doontaa afarta kooxood ee isku soo hadri doonaan guud ahaan idaacaddeenni fiidnimo waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambana waa sahre ciidla nuurooyin leh sidaa iyo nabadgelyo codkaasi cabditahriil ayaanu idinkaga tegaynaa allah u naxariistee